guddigan oo maamulka somalilan u qaabilsan doorashooyinka ayaa ganax lacageedkan waxa uu ku soo rogay qaar ka mid a xisbiyada iyo ururada ka dhisan maamulkaasi kuwaasi oo kale ah xisbiga talada hayo kulmiye waddani iyo ururka ka ah guddiga anshaxa oo ah farac ka tirsan guddiga doorashooyinka ee maamulka la baxay somalilan ayaa waxa uu ku eedeeyey xisbiyadan inay ka baxeen shuruucdii loo dejiya doorashooyinka sidaasi darteedna ay ku mutaysteen lacagahan ganaaxa ah haddaba guddiga anshaxa xallinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka qaranka waxay go'aamiyeen gannaxyadan hoos ku qoran xisbiga kulmiye waxay ku ridnay gannax dhan boqol milyan oo shilinka somalilan ururka ee xisbiga waddani waxay ku riday ganaax dhan konton milyan oo shilin somalilan ururka kaah waxaan ku ridnay ganaax dhan konton milyan oo shilin somalilan sidaa daraaddeed guddidu waxay faraysaa in aad ganaaxaas ku bixisaan muddo saddex cisho gudahooda kuna shubtaan laanta labaad ee baanka somalilan xisbiga kulmiya ayaa lagu ganaaxay lacag dhan toban milyan oo shilinka maamulkaasi ah taas oo u dhiganta ah toban kun oo dollarka maraykanka ah xisbiyada waddani iyo ururka kaahna ah midkiiba waxaa lagu ganaaxay konton milyan oo shilinka maamulka la baxay somalilan ah sida uu ka dhawaajiyey mas-uul ka tirsan guddigaasi guddidu falanqayn kadib waxay go'aamisay go'aamadan hoos ku qoran kow wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha cabdirasaaq muuse faarax waxaa ku ganaaxnay toban milyan oo shilinka somalilan labo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye faysal cabdiraxmaan madar waxaanu ganaaxnay shan milyan oo shilinka somalilan saddex madaxa ololaha doorashooyinka gobolka marood jeex mustafa maxamuud qodax waxaanu ganaaxnay shan milyan oo somalilan afar xubin golaha deegaanka hargeysa maxamed abiib cismaan oo ku magac dheer siikaawi waxaanu ganaaxnay shan milyan oo shilinka somalilan sidoo kale waxaa ganaax lagu riday mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka dhisan gobollada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan qabaqaabada doorashooyinka maamulkaasi ayaa ka socota dhulka uu ka taliya maamulkaasi waxaana weli ismariwaa uu ka dhexeeya guddiga doorashooyinka iyo qaar ka mid ah xisbiyada ka dhisan dhulka uu ka taliyo maamulka la baxay somalilan